Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa laga daafuray ololaha tallaalka daacuunka. Munaasabadda lagu daafurayo ololahan tallaalka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dowladda hoose ee Boosaaso, Bahda Caafimaadka Puntland, mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Bari iyo dhakhaatiir. Jawhara Muuse oo ka socotay Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Bari ayaa ka warbixisay daafurka ololahan tallaalka daacuunka.
maanta waxaan bilaabeynaa shan iyo tobankii mey tallaalkii ololaha een, daacuunka ayaan bilaabeynaa Een, haddii ilaahay idmo saakay halkii saac baan bilownay shaqada waxay soconaysaa shan casho waxaan bulshada soo muxuu ahaye een, degmada boosaaso aan ugu bishaareynayaa in daacuunkii uu ka dilaacay maalintii hore een, een, kaamamka la keenay tallaalkii ka hortaga een, shubanka isla markaana uu inoo bilaabanayo may shan iyo tobankeedii maanta inoo bilowday Ee, waxaan bulshada ugu muxuu ahaayey ku wacyigelinaynaa inay kaamamka ugu tagaan tiimamka guryahoodii guryahoodii bay joogaan Ee, meel kastay joogaan tiimamku waa shaqadii bay hayaan inay shaqada muxuu ahaye si fiican ay ugu yimaadaan Een, wacyigelintii iyo dad kulli wacyigelintii xaafadahay ku jiraan in tallaalka si fiican loo qaataan ku waanaya bulshada boose joogta Ee, tallaalkii waanu bilownay Agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada Boosaaso oo daafuray ololahan ayaa bogaadiyey.
kole ilaaha mahad iska leh Een, maanta waa taariikhdu ay tahay shan iyo tobankii may laba kun labaatan iyo afar waxaan joognaa wasaaradda caafimaadka ee, gobolka bari siima degmada boosaaso Een, waxaan marka hore een, u mahad celinayaa een, dhammaan qof kastoo ka qayb qaatay ee, barnaamijkan furitaankiisa iyo qabsoomistiisa hadday tahay madaxda wasaaradda caafimaadka ee degmada iyo gobolka iyo sidoo kaleeto dhakhaatiirta sidoo kaleeto een, madaxda een, hay-adda caafimaadka adduunka iyo cid kasta oo qayb ka ahayd maanta barnaamijka inuu qabsoomo Ee, run ahaantii maanta oo ay shan iyo tobanka bisha tahay taariikhdu waxaa la daafuray barnaamijka een, ka hortagga shuban biyoodka oo talaalkiisii een, ugu horeeyey een, degmada boosaaso laga daafuray si aynu ognahay saddexdii bilood ee ugu dambeysay shuban biyoodka ama daacuunka xanuunka loo yidhaahdo baa degmada ku jiray Een, aadna u saameeyey dad badan ee runaantii ay u dhinteen waxaan ku bogaadinayaa bulshada ku noqon degmada boosaaso in waxa weeyaan lasoo dhoweeyo lagana qayb qaato qaadashada een, tallaalka een, siiba de- de- bulshada ku nool kaamamka magaalada oo ah bulshada ugu nugul een, xilligan xanuunka aadna uu saameeyey Een, waxaan farayaa ee, shacabka degmada boosaaso in ay shaqaynayaanin tiimamkii ee, siday tallaalka magaalada kaamamka iyo dhammaan degmada boosaaso iyo inta hoos timaadaba ay ka shaqaynayaanin Een, bulshada waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan tallaalka Ololahan ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doonaa ka hortagga cudurka daacuunka kaasi oo ka mid ah cudurrada si degdeg ah ku faafa, kaasi oo ugu dambeyn sababi kara dhimasho.